shirka madasha ee istaraatiijiyadda xiriirka warbaahinta ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaana kasoo qayb galay wariyaal agaasimayaal agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa madasha hadallo kooban ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta isagoona iftiimiyey mowduucyada lagaga hadli doono barnaamijkani waxaa kaloo qayb ka ah kor u qaadista iyo hagaajinta xiriirka warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo hay-adaha dowladda waana madal kulminaysa labada dhinac fursadna u siinaysa ka doodista wixii loo baahdo ee khuseeya warbaahinta waa madal aqooneed oo ay isugu imanayaan bahdii khibradda iyo aqoonta u lahayd arrimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha xoojinta iskaashiga warbaahinta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir waxaana halkan inala jooga dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo hay-adaha dowladda federaalka ah gaar ahaan khubarada u xil saaran dhinaca warbaahinta waxaana berri inagu soo biiri doona beesha caalamka safaaradaha iyo deeqbixiyayaasha oo iyaguna qayb ka noqon doona barnaamijkan madanta madasha warbaahinta ee soomaaliya ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala ayaa isaguna dhankiisa madasha hadallo kooban ka jeediyey isagoona ku dheeraaday in warbaahintu ay xoogga saarto dibudhiska dalka kana hadlasho kana hadasho waxyaalihii muhiim u ah dowladhiskeenna dabcan ajendayaasha iyo mawaadiicda halkan looga wada hadli doono waxaa ugu muhiimsan sidii aan codkeenna u midayn lahayn u tayeyn lahayn uga faa'iidaysan lahayn awoodda warbaahineed ee aan leenahay dadkeennana ugu samayn lahayn jihayn qaran oo ay ku midaysan yihiin oo ku tolan ama la eg danaha ummadda soomaaliyeed iyo mustaqbalkayna hor yaalla sida aan dadkeenna ugu diyaarin lahayn haddii ilaahay uu yidhaahdo waxaan labada maalmoodoo soo socota ilaahay idinkiis rajaynaynaa in fursad fiican aan u helno inaad si wanaagsan u wada hadashaan in khibraddiinna iyo talooyinkiinna iyo aragtidiinna aad midaysaan maantay oo dabcan dadka maaragtay muxuu ahaa farsamayaqaanka ah iyo howlwadeennada halbowlaha u ah shaqada dowladda heerarkeeda kala duwan ee dhanka warbaahintu ay halkan wada joogaan sidoo kaleeto berri oo insha allahu tacaala ay nagu soo biiri doonaan xubno badan oo ka mid a golaha wasiirada oo maaragtay hogaaminaya howlaha waaweyn ee dalkan ka socda haddii ay yihiin arrimaha amniga haddii ay yihiin arrimaha dhaqaalaha haddii ay yihiin muxuu ahaa qorshaha qaran ee isbeddelka ee la doonayo dalkan in lagu hogaamiyo si idinka laftigiinu aad faham ku filan uga qaadataan meesha uu muxuu ahaa uu dalku u soconaya haddii ilaahay uu yidhaahdo